korneelku saaki ayaa shaqo u aaday dhanaana guuto degan meeshii markii hore general cumar lagu qarxiyey ayaa isagana lagu soo qarxiyey sabar iyo imaan allaha ka siiya ahalkiisii ubadkiis ka tegay corneelku corneel aada u firfircoon oo ade asigoo aan jarnaal lahayn buuxiyey boos jarnaalnimo ayuu ahaa nin aada u qeymo badan oo ahaa mashaakilkiisa u badanaya in muxuu ahay la tayeeyo la siiyo qalb qalabka ay waxyaabaha nuucaana ay ugu badbaadi karaan tan kale ogaada dalkan dagaal oo ku jiraa asigoo dagaal ku jira ayay haddana cunuqabatayn caalami ah uu saaran yahay oo ciidankayna aan ka tayaysan laanahay oo waxyaabaha aan u baahan nahay aan kasoo qaban laanahay waxa weeye waa nasiib darro weyn ee ummadda soomaaliyeed ku habsatay waaye afar iyo toban canug ayaa iska tegay inta ana hadda aan ogahay ilaahay asaawajilaha sabr iyo imaanaan laga siiya meydkiisa hadda noo lasoo wadaa waxaana kusugu hoynaa isbitaalka xooga dalka soomaaliya